ishacya cutubka lix iyo kontonaad rabbiga wuxuu leeyahay cadaaladla dhowra oo xaqnimada sameeya waayo badbaadintaydu way soo dhowdahay inay timaaddo oo xaqnimadayduna leeqsay u soo muuqan doontaa waxaa barakaysan ninkii waxaan sameeya iyo bini'aadmigii waxaan xajiya oo sabtida dhowra si uusan u nijaasayn oo gacantiisana dhowra si ayan inaba wax shar ah u samayn shisheeyihii rabbiga raacay yuusan odhanin hubaal rabbigu dadkiisa wuu iga sooci doonaa oo ninkii bohoon ahuna yuusan odhanin bal eega anigu waxaan ahay geed qallalan waayo rabbigu wuxuu leeyahay bahoomada sabtiyadayda dhowra oo wixii iga farxiya dhowrta oo axdigayga aad u xajiya waxaan gurigayga iyo derbiyadayda dhexdooda ku siin doonaa meel iyo magac kaasii wanaagsan wiilal iyo gabdhoba waxaan iyaga siin doonaa magaca weligiis sii waaraya oo aan la baabayn doonin oo rabbigu wuxuu leeyahay weliba shisheeyaasha i raaca inay ii adeegaan iyo inay magacayga jeclaadaan oo ay addoommo ii ahaadaan mid kasta oo sabtida dhowra si uusan u nijaasayn oo axdigaygana aad u xajiya kuwaas oo dhan buurtayda quduska ah ayaan keeni doonaa oo gurigayga tukashada ayaan kaga farxin doonaa qurbaanadooda la gubo iyo allabaryadooda ay meeshayda allabariga ku korbixiyaan waa la aqbali doonaa waayo gurigayga waxaa dadyowga oo dhan loogu yeedhi doonaa guriga tukashada sayidka rabbiga ah oo masaafuursyadii dadka israa'iil soo ururiya wuxuu leeyahay weliba waxaan u soo ururin doonaa qaar kale oo aan ahayn kuwoodii la aruuriyey dugaagga duurka jooga oo dhan iyo dugaagga duuda oo dhammow kaaliya aad wax cunteene waardiyayaashiisu waa indhala yihiin oo kulligoodna aqoon ma leh lamaantoodna waa iyo carabla oo aan cayi karin way riyoodaan oo jiifaan oo jecel yihiin inay hurdaan eeyadu way hunguri weyn yihiin weligoodna ma dhergi karaan oo kuwaasuna waa adhi jiro aan inaba wax garan karin kulligood waxay u lexdeen jidhkoodii oo midkood kastaba xataa kii ugu dambeeyey wuxuu iska dabagalay faa'iidadiisii oo waxay yidhaahdaan kaalaya khamri baan doonan doonaaye oo wax lagu saqraamo baynu ka soo dhergi doonaaye oo berrina waxay ahaan doontaa sida maanta oo kale oo weliba ka sii weyn